waad mahadsan tahay maxamed cali aadan muasadalka taayib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa galabta baahisay sawiro soo bandhigaya siday ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ula wareegeen deegaanka yasooman ee dhaca gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya deegaankan oo ah mid muhiim ah ay gudihiisa iyo buur istaraatiiji ah oo halkaasi ku taalla isku fidiyeen militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab sawirada ay baahisay alkataayib waa ku dhowaad labaatan sawir waxayna tiro ahaan gaarayaan siddeed iyo toban mid mid ayaan u dul istaagi doonaa insha allahu tacaala ee waxaana sheegi doonaa mid weliba iyo waxa ka soo muuqanaya sawirka ugu horreeya ee iga soo hor muuqanaya waa ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ku socdaalaya waddada dhinac marta isgaarsiinta deegaanka iyagoo wata raayada towxiidka ee mujaahid ugu horreeya ciidamadan ayaana wata raayada sawirka labaad waa isla iyagii oo ag maraya ee isgaarsiinta ee waxaana isla sawirkan ka soo muuqanaya mid ka mid ah saraakiisha ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee sawirkan wuxuu la mid yahay ee kuwii hore waa isla iyagii oo isgaarsiinta kusii wajahan islamarkaana gudaha u galaya ee markan sawirkan waa uu ka duwan yahay kuwii hore waa ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo istaajiyey gaadiid dhowr ah oo ay iska leeyihiin dad shacab ah gawaaridan ayaana ah nooca soomaalida u taqaano leyle calaawida ee askari ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo raayada towxiid ka wata ayaa la hadlaya qof ku jira ee shirka mid ka mid ah gaadiidkan ee kan ugu horeeya haddii aan kasii gudubno kaasi waa gaadiidkii oo la fasaxay ee islamarkaana ee hortooda u dhaqaaqay iyo halkii ay u socdeen sawirka xiga waa ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ku sugan ee deegaanka islamarkaana la arkayo iyagoo ku fidsan ee dhul ballaaran markan waa sawir hor leh oo muujinaya ee ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo kusii socda dhanka iyo buurtii ee waxay ku hubaysan yihiin hubka noocyadiisa kala duwan sidoo kale isla sawirkan waxaa ka soo muuqanaya ee dhismo qadiimi ah oo ku yaala afaafka hore ee buurta gaar ahaan waddada dhinaceeda sawirka xiga waa isla iyagii oo weli kusii socda dhanka iyo buurta midka xiga waa la mid midkan kale isaguna waa la mid markan sawirkan waxa uu muujinayaa ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo markan koraya ee buurta muhiimka ah ee halkaasi ku taalla sidoo kale deegaanka waxaa ka muuqanaya oo sawirku muujinayaa in mar dhow uu roobka guga ka curtay sawirkan ayaa si dhab ah u muujinaya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo koraya ee buurta labada sawiroo ugu dambeysa ayaa si toos ah u muujinaya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ku sugan dusha sare ee buurta sidoo kale waxaa la arkayaa qaar ka mid ah ciidamada oo weli iyaguna ee isla buurta soo koraya ee buurta dusheeda ee waxaa ka babanaysa raayadda towxiidka kadib markii ay sawiradan ku baaheen baraha bulshada waxaa ka dhalatay hadalhayne aad u xoogan ee si guudna la wareegitaanka deegaankan ayaa amakaag iyo layaab ku noqday dowladda federaalka iyo taageerayaasheeda waxayna quus ka muujiyeen ee sida halkaasi mar kale looga saari karo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyagoo xusay in kolkii hore ee ay halkaasi xeelad militari uga baxeenba lagu dhibtooday in deegaankaasi ee dagaal looga saaro cali jeyte cusmaan guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan ayaa maanta ka hadlay la wareegitaankii degmada aadan yabaal iyo sidoo kale deegaanka aboorey ee gobolka hiiraan cali jeyte waxa uu waraysi lala yeeshay ku xaqiijiyey in ciidankii dowladda federaalka laga qabsaday degmada aadan yabaal iyo sidoo kale ee deegaanka aboorey wuxuuna si la mid ah sidii xasan sheekh oo kale qiray in dagaalka looga adkaaday oo ay soo jabeen ciidamadooda